Guddiga Gurmadka Abaaro ee degmada Cadaadii iyo Jimcida Khayriga ee Alfurqaan ayaa deeq-raashin ee deyrsiiyay boqol iyo lixdan qoys oo ku mid ah dadka ka jiran xeryaha barakacayaalka cadaada iyo dadka danyarta ah ee si warlaan uga wada baahiyaha ku dhaladay abaarta ku jarta deegaanadaas. Gudoomiyaha Guddiga Gurmadka Abaaro degmada Cadaada Doctor Ayuub Cabdiqaadir ayaan wareyntii ku hadlaya deeqdan oo laha deyrsiyaa dadkuna iyo weliba uu sabogaadiyay dadka guddiyada gurmadka abaaro iyo qof kasta oo ku qeyb qaadan karo gurmadka iyo hadeersiyana.
boqol qoys oo meeshaan joogta saakay jimcida alfurqaan alkhayriya wixii naga soo gaaray inaan wax ka gaarsiino annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaado waxaan rabaa inaan idhaahdo jimcida alfurqaan alkhayriya waa mahadsantihiin mahadaadi ka gaarto shaqada wanaagsan ee aad deegaanka ka haysaan waxaan la qabaa guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado intii barood ee uu soo sheegay jimciyaddu ay ka shaqeyday inta actiifactiya magaaladu ka haydaba in jimciyadda aan uga wada mahad celinno sidoo kaletoodna jimciyadda aan dhahanno ilaahay miisaankiinna xasanaadka haidinkugu daro shaqadan wanaagsan ee aad la garab taagantihiin ummaddan muslimiinta ah ee walaalihiina marka intaas ka soo gudbo waxaan rabaa inaan jimciyadda ka codsanno lana wadaagno shaqada ay qabteen oo hadeertaan ilaa iyo boqol iyo lixdan qoys in ku dhow ay waxgaarsiiyeen boqol magaalada ah iyo lixdan magaalaha magaalada ka baxsan ah sida ay noo sheegeen maamulka jimciyaddu waxaan ka codsanaynaa in dadka abaaraysan ee biyodhaaminta u baahanna jimciyaddu inay ka qayb qaataan biyodhaamintoodii in dadka cunasiinta u baahanna inay cunasiintoodii nagala qayb qaataan gurmudkooduna dadka walaalaha oo kaleetooda meelaha fogfog oo jira inay gaaraan ayaan ka rajaynaynaa hadduu ilaahay qadaro gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaada cabdixakiin maxamed cali yaa mahadnagay jimcida khayriga alfurqaana oo ka dhiirageliyay iyo dadaashoosii lama jibaarana
jimciyat alfurqaan alkhariya oo halkan keentay raashinkan aan bixinayno oo boqol qoys halkan lagu siinayo iyo lixdan qoys oo ay meelo gaara ku siiyeen oo ay nala socodsiiyeen oo dad baahiyo gaara qaba hadda warbixintooda nala siiyey runtii waa uga mahad celinaynaa jimciyat alfurcaan alakhariya oo marar badan waxna soo gaarsiisay raashinka noocaan oo kale aan bixinayno iyo qaybaha kaleo waxbarashada ka shaqaysaan waa uga mahad celinaynaa tartankii qur-aanka dhismaha markaska weyn ee daarta imaamu shaafici iyo afurinta joogtada ee rabadaan walba ay bixiyaan si gaara abaaraha ay hadda nagala qayb qaadanaan iyo marar badan ay biyodhaan sameeyeen jimciyat alfurqaan waxaan leenahay dadka wax ku baxsha waxay ku bixisay meeshii ugu muhiimsanayd oo layidhaha lagu bixiyo marka waxaan dadka ka codsanaynaa muxsiniinta iyo maalqabeennadaba inay sidaas ula shaqeeyaan jimciyatu furqaan alkhayriya kuwa ku mid ee dadkii ku faa'iidaysaday deeqnuunya aan mahadnagay jimcida khayriga alfurqaan oo deeqnuun hadeersidiya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin laakiin intaan maaha weli sidii bay u taagan tahay lacagtii lacag weyn oodana barteen iyo mid ka siyaadaaba waydinka rabnaa hadda midaan keenteenna waa ku mahadsantihiin maalkiina allah idinkugu barakeeyo maalkiina allah idinkugu barakeeyo waana mahadsantihiin waad bixiseen waadna soo gaarsiiseen annaguna waa gaarsiinay annagana ajar allah naga siiyo saadna ugu dhiibteena u dhiibnay adinkiina maalkiina allah ku barakeeyo diinkiina allah idinkugu barakeeyo intaasaan leeyahay iyagana waxaana leeyahay waxaadna soo gaarsiiseen wixii ka badnaadood bixin jirteen laba goor baad noo keenteen oo mar koob iyo toban marna lacag kalead noo keenteen